koobaya
bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaa noo soo gabagabowday dacwaddii in muddaana lagu haystay inaanu samaynay mudaharaad muddo ayaanu halkan kusoo noqnoqonaynay oo dhagaysiga dacwaddu u socday maanta ayaanu soo dhammaaday waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa runtii waxaan u mahadnaqanaa ilaahay ka sokow garsooray gacanta ku hayay kiiskayaga axmed dalmar oo aan runtii ka tirsanano cadaalad oan ka tirsanano inuu raganimo ka muujiyey kiiskayaga runtii annaga iyo xukuumaddu cadow ma nihin wax cadowa wax cadaawado naga dhexeeyana ma jiro laakiin waxaa jira rag inta badan u dhexeeya xukuumadda iyo saxaafadda oo isku dira oo ma garanaysaye colaad ka dhex abuura madaxweynaha iyo qaranka madaxda u sarreysa waxaanu ka codsananaa in raggaas meesha laga saaro si waxaan kule saaxiibtinimada iyo wanaagii udhexeeya xukuumadda iyo bahda saxaafaddu ay usoo noqdaan waanad mahadsantihin
horta horta anuu hadalka badin maayo waan soo koobayaa hadalkii waa la dhameeyey anigu waxaan ahay eedaysanaha labaad ee xorriyaddiisa loo celiyey xukunkan maanta dhacay waxaan u mahad celinayaa dhammaan horta saxaafadda madaxa bannaan ee intii aannu xidhnayd noo halgamaysay waxaa kaloon u mahad celinayaa garsooraha cadaaladda noo qaaday ee sida wanaagsan sidii sharcigu ahaa naga yeelay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa wasiirka waxbarashada samsam cabdi aadan guddoomiyaha xuquuqal insaanka farxiyo jaahur oo magacooda aannu ku joognay ilaa intii dacwaddani socotay oo na damiintay iyagu